ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay shan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii iskoorimaad rumaysan uu ku dhex maray deegaanka namber lixdan ciidamo deegaankaasi kasoo jeeda iyo sidoo kale maleeshiya la sheegay inay gaari wateen dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa ahaa dad ciid ah dhammaantood waxay saarnaayeen gaari xamuul oo kusii jeeda dhanka magaalada muqdisho ilaa iyo hadda lama oga sababta ay isku rasaaseeyeen maleeshiyaadka waxayna mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay sheegeen inay baaritaano wadaan oo ku aadan sababta keentay in iskoorimaad uu dhex maray maleeshiyaadkaasi ma ahan markii ugu horreysay iskoorimaad hubaysan uu ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose maleeshiyo beeleed hubaysan oo deegaanadaasi kasoo jeeda waxaa jira dagaalo maleeshiyo beeleedyo ku dhex mari jiray halkaasi inkastoo xaaladdu ay degneyd muddooyinkii lasoo dhaafay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo